gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa xarika ka jiray labiyo toban wado laga hirgeliyay xaafadaha degmada warta nabadda kuwaas oo isku xira wadooyinka wadnaha soddonka aadan cadde iyo xamar bile duqa muqdisho ayaa bogaadiyey sida ay maamulka degmada warta nabadda iyo bulshada uga jawaabeen barnaamijka dalkaaga ku dhisa hal doolar taasi oo iskaashigooda ku fuliyey mashaariicda lagu horumarinayo kaabayaasha isku socodka horukaca markaasi dhanka dhaqaalaha iyo bilicda kusoo kordhiyey degmada warta nabadda munaasabada xarig yarka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada warta nabadda marwe saynab maxamuud warsame xaabseeye ugu horeyn gudoomiyaha degmada warta nabadda marwe saynab maxamuud warsame xaabseeye ayaa sheegtay in ay wadooyinkan ay muhiim u tahay isku socodka bulshada iyadoona xustay in ay shacabka degmada warta nabadda ay door markaasi ka geysteen dhismaha wadooyinkani mudane gudoomiye maanta halkan waxaan u taagannahay inaan soo bandhigno qayb ka mida waxqabadkeenii noo socday oo aan rajaynayno inuusan noqonin maxaa la yidhaahdaa maantay keliya isbuucan dhanba uu inoo socon doono hadduu ilaa idmo maanta halkan waxaan ku sugannahay xarijarka waddada isku xigta afarta laami maxaa la yidhahdaa wadnaha soddonka xamar bile iyo jidmareexaan aan aadan cadda sida loo yaqaano aad baa u mahadsan tihiin mar kale guddoomiye waxaan ku leenahay aragtidan waywil gashay ee kuwa dalaarna inaad saameynteeda ayadana quluubteena ku reegtid hadduu ilaahay idmo oo ah geeda beerista ganacsatada odayaasha dhammaan haweenka reewarta nabadda waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay sida wanaagsan ee hagarla-aanta ah ee reewarta nabadda aad ula shaqaysay ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa bulshada degmada warta nabadda ku bogaadiyey sida ay uga soo dhalaaleen barnaamijka dalkaaga ku dhisa hal doolar dhiso aan kula dhisee hormuud waxaa u ah reer warta nabadda horaan loo yiri wardhiigley wasaarad waaye inta kale wakaalad waaye inta idinka soo harta waa waxaa waaye waa wakaaladii idinkuna wasaaradiyatiin idinkoon isbitaallo lahaynina hoteelada idinku yar yihiin ganacsiga idinku yar yahay inaad jeebkiina aad ku tashateen waxay noo tahay runtii odayaal qadiimi ah oo akhyaar ah oo hoggaan ah ayaa halkan fadhiyo oo aan ogsoonahay guddiga ii keenta guddoomiyaha warta nabadda ka mid ah oo dib u dhiska wadooyinka ka shaqaynayey waa ku mahadsan yihiin guddigaasi maalintii la ii keenaayay iyo maanta firqi weyn ayaa u dhexeeya runtii waxaan rabaa marka laba shay aan ka faa'iidaysanno akoonna loo furo warta nabadda akoonka la yidhaahdo dib u dhiska iyo qurxinta degmada warta nabadda la yidhaahdo akoonkaas bishi hal doolar qof kastoo reer warta nabadda ah ku rido waa mahadsantihiin way noo furantaa waddadii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu